booliiska soomaaliya ayaa sheegay in ay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalooyinka dalka qaar inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan dhinaca kale booliiska soomaaliya ayaa sheegay in howlgal xaleeto ka dhacay muqdisho oo ay ku dileen mid ka mid ahaa maleeshiyada ay iska soo horjeedaan xilli israsaaseyn koobani ay ku dhex martay degmada hodon wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay sadiiq aadan cali doodije oo ah afhayeenka booliiska waxaana ugu horreyn uu weydiiyey aragtida ka dambaysa howlgalladan cusub ee socda
mahadsantihiin bacda v o a howlgalladu kama dhicin keliya magaalada caasimada ee muqdisho laakiin iyadoo laga amba qaadayo bisha barakeysan ee ramadaan si muwaadiniinta soomaaliyeed ay ugu cibaadaystaan si nabad iyo ammaan iyo xasilooni ah ayaa howlgalladu waxay ka socdaan guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan shanta maamul goboleed ee dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka maadaama ciidanka booliiska soomaaliyeed uu laba xeer kala yahay booliiska dowladaha xubnaha ka ah ee dowladka federaalka ah marka howlgallada si ballaaran ay u socdaan waxay ka socdaan magaalada beledweyne waxay ka socdaan magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda waxay ka socdaan baydhabo iyadana dhammaantood howlgalladu si maaragtay afar ballaaran ayaa howlgallada u socdaan natiijooyin laga gaaray oo wanaagsan ayaa jira maadaama amnigu uu ayaantan xasiloonigu fadhiyo waxay ku timaada ilaahay xamdigiis howlgallada ciidanku ay sameynayeen markaan usoo laabto gobolka banaadir isagana sida dhowr jeer hore aan hore u sheegay howlgallo ka ballaaran ah ayaa ka socda gobolka banaadir oo isugu jira saddex howlgal oo howlgalka la dagaalanka muqaadaraadka ah howlgalka la dagaalanka burcadda huraysan ama kooxaha weerada ah iyo howlgalka la dagaalanka khawaarijta saddexdood waxay ka socdaan magaalada caasimada muqdisho iyo nawaaxigeeda marka howlgalladaas socda ayaa sabab u noqday in xalay baara sideedii iyo toban daqiiqo qolyo kamid a khawaarijta ahi ay isku dayeen in ay dhibaateeyahan shacabka soomaaliyeed oo waxba galabsan degmada hodan gaar ahaan waaxda taleex halkaasoo ciidanku howlgalka ay sameynayeen oga hortageen khawaarijtiina mid kamida ayaa goobta ku nafbaxay iyo hobkii uu watay kuwii kaleetana iyagoo waa ka farxadeen goobta oo mar walba dad dhuumaalaysanayay oo shacabka isu ekeysiinay lahaayeen waa gartay howlgalkan ka dhacay magaalada muqdisho xalay xaafadda ama degmada hodan xaafadda bangaariya la yidhaahdo waxaad ii sheegteen in hal qof oo dhinacyadeedii soo weerara ahaa halkaas ku disheen booliska soomaaliya maxaa kasoo gaaray halkaas oo oo khasaare ah wax khasaare ah ma jiraan waana wax la qariyana ma ahan laakiin hal askari oo kamid a ciidankii goobta maxay ahayd ay ku baxay islamarkaana ka hortagay khawaarijta ayaa dhaawacsanada soo gaaray isagana xaaladiisu aaday u laban tahay laakiin khawaarijtii mid baa meesha ku dhintay intii kaleetana sida digdirqe ah ayay ku baxsadeen laba ilaa saddex kaleeto oo la socotay khawaarijkaas goobta wax ku noqday marka khawaarijtuna dee ma ahan dad kalar gooni ah iyo nidaam gooni ah iyo weji gooni ah leh dad si fudud looga garan karana ma aha laakiin operationada maaragtay ciidanku ay sameeyaan ayaa lagu qorsheeyaa kuwaasaa lagu ogaadaa psychologicaly fijignaanta ciidanku ay ku jiraan ayaa lagu ogaadaa maadaama ay dadka dharkooda oo kala wataan oo dharka ciidamada xataa ay soo qaadan karaan oo wax si fudud ma maaragta loogu targargaraysan kara maaha laakiin iskaashiga shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan iyo ciidamada ammaanka ciidanka sirdoonka ayadilma sicdiyo sirdoonka qaranka iyo ciidanka booliiska ay la leeyihiin shacabka soomaaliyeed ayaa saamaxay in aanu ka hortagno oon ka wahelno halkaasi ma waxaa ku yaalay saldhig ciidamada dawladdu ay lahaayeen maya waa ay socdeen waxaan kuu sheegay inay dad rabeen inay ku dhibaateeyaan maadaama xilligii taawixda lagu jira ay ahayd oo gabagaba ahayd ayay rabeen in ay falal arbashaad ah oo dee sidaan kuu sheegay khawaarijtu waxay keliya jecel yihiin inay dhawaq uun wax sharqan dhawaq la sameeyaan kii habeen hore magaalada muqdisho goobo yaryaroo waxaa jira ay ku turtuureen baca dheemish ah waxayna ugu talagaleen in dee sharqantan la maqlo si dadka ay u baqlin geliyaan dadka ay baqlin gelinayaan waa dadka shaqaalaha rayidka ah dadka dawladda u shaqeeya dadka shacabka ah ee ganacsatada ah marka dadka soomaaliyeed aan waxba ka galabsana ka ganacsanay ugu talagaleen inay baqlin geliyaan oo u sheegaan inay weli jiraan ay nool yihiin mana jiraan waa aragteen sida goobaha furmihii dagaalka loogu baacsaday oo erag badan looga qabsaday farxadkoodii keliyaha nool marka kuwaasaa ismuujinaya inay joogaan keliya maahane wax khawaarijo maanta feasible ah oo active ah oo shaqeynaya oo dalka ka jiraahay ma jiraan goobaha ruralka meelaha yaryar ay dalka ka joogaan sida gobolka jubbada dhexe oo kaleeto beriga wax yara haraadiyo ku harsan yihiin meelaha yaryar ay dagaalada ka qaad qaadaan iyagana biidnillahi baari sanadkan lagu jiro waa lasoo afjiri doonaa insha allah
waa gartay muqdisho oo kale maalmihii ugu dambeeyey waxaa dhacaya hoobiyaal dadku ay maqlayeen booliska arrintaasi maxay ka qabteen ilaa ay haddaad sadiqna la wadaagi kartaan walaalow anaa kuwa xaqiijinaya hoobiye ma ahayn way jiraan marar hoobiya dhaceen oo si amniga ay uqalqalgeliyaan waana kuu sheegay in dee hubiyaan haddaad taqaano midka yaroo jiijoodka ah waa mid aan u baahnayn masaafo badan umana baahna diyaargarow badan ciidan badan uma baahna waa wax ku eg hal qof intuu rido uu la carari kara weeye marka waa wuxun sidaan kuu sheegay ugu talagala inay ku qalqaligeliyaan ummadda oo ay dadka shacabka ah iyo ganacsatada iyo ummadda soomaaliyed u sheegaan inay weli jiraan laakiin dadku waa og yihiin waana ka warqabaan in argixisha dalkan visible oo awood laysan ka jirin sanadkanna wuxuu ku astaysan yahay sanadkii xoreynta dalka soomaaliya looga xoreyn lahaa argagixisada marka inta yar ee haraadiga ay hartay shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan waxaan u sheegaynaa maadaama dhowr jeer hore madaxweynaha jamhuuriyaddu uu dhowr jeer hore shacabka ka codsaday inay ciidada garab istaagaan isla kaasaan xoojinaynaa ummadda soomaaliya sharafta iyo qiimaha badan waxaan ka codsanaynaa khawaarij maanta waa dabadabo in ummadda ciidamada garab istaagaan xogaha la garab istaagaan taakooda la garab istaagaan waxaan waxaan rajaynaynaa sanadkan laba kun saddex iyo labaatan inuu ku astoogo sanadkii soomaaliya nabadda iyo barwaaqada u noqon lahaa oo dalkan khawaarij kalar kasta iyo weji kasta ilada looga xoreyn lahaa
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa sadiiq aadan cali doodije oo ah afhayeenka booliiska soomaaliya wuxuuna u warramayay wariyaheena muqdisho cabdi casiis barrow